بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله وحب الشرف بالحسر بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار وإظهار صاحب هذا الشرف هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم في طلب حوائجهم منه فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته مصنفka halka wuxuu sharxayaa dadkaas uu yidhi dadka almusaaximiina lirububiyaة اllaahi wa ilaahiyatihi dadka allah kula tartamo oo musaaxama iyo ku sameeyo ilaahnimadiisa la sheeganayo markuu ka hadlayay wuxuu yidhi wa xubu sharafi sharaftii raadintii jacaylkeedii bilxirsi ku dadaalidna lagu raadiyo calaa nufuudi alamri waannahyi amarka iyo nahyiga qofkaas amarkiisa iyo nahyigiisa fulitaankooda uu fulo wuxuu farana la qaato oo la fuliyo wixii uu reebana laga haro taas uu jeclaado iyo wa tadbiiri amri nnaasi dadka arrinkooda maamulidiisa la maamulo idaa qasada hadduu ula qasdo bidaalika arrintaasi hadduu ula qasdayo mujarada culuwi lmansilati cala alkhalqi yacni culuwu lmansila darajadiisa sarrayntiisa oo khalqiga uu ka sarreeyo keliya hadduu ula jeedo maqsad kale uusan lahayn iyo wa tacaadumi calayhim inuu ayaga iska weynaysiiyo yani oo taasoo kale iyo waidhaara uu ula qasdayo wa idhaari saaxibi hada sharafi mujarad idhaari saaxibi hada sharafi madaxtinimada midka u saaxiibka ahi muujintiisa ou muujiyo xaajat annaasi dadka baahidooda iyo iftiqaarahum baahidooda ay u dhibaataysan yihiin ilayhi asagay u baahan yihiin iyo wadullahum dadka inuu dulleeyo dulligooda ou dulleeyo ay dulaysan yihiinoo u dulaysan yihiin fii alabi xawaa'ijihim xaajooyinkooda iyo danahooda raadintooda oo minhu asaga ay ka raadinayaan haddii qasadku sidaa uu noqdo maqsad kale uusan lahayn madax noqo khalqiga maamul amarkaagu ha fulo yacni maaragtay nahyigaada wixii aad reebtaa yacni maaragta kuu fulo ummaddii maamulideedii wado darajo sare dadka korkooda ku yeelo ha kuu baahdeen arrimahaasoo dhan yacni inay baahan yihiin baahidooda adiga ha kuu soo bandhigteen haddii maqsadku sidaa yahay buu yidhi fa haadaa nafsuhu kaan naftiisa baa wuxuu yahay cayntiisa baa wuxuu yahay musaaxamatun lirububiyati illaahi wa ilaahiyatihi waa musaaxama yacni zaxmad waxaa layihi qofka aad kula tartamayso ciriiri aad kala hormaraysaan waa mid ilaahay kula tartamayo ilaahnimadiisa rabbinimadiisa kula tartamayo maxaa yeeley addoommadu ilaahay bay u baahan yihiin allah baa jecel addoomadiisa inay isku duleeyaan allah baa jecel inay sacbada u horsanaado u baahdaan allah baa maaragtay cadamada iyo sharafta iska leh bani aadan xunoo maskiina markuu waxaasoo kala jeclaado waa nin ilaahay subxaana wa tacaala uluuhiyadiisii iyo rabbinimadiisii kula tartamayo ayuu noqonayaa weyaan wa rubbama tasababa bacdu haaulaa'i waxaaba la arkaaba inuu sababo bacdu haaulaa'i arrimahaas waxaan soo sheegnay qaar ka midihi bacdu haaulaai kuwaas aan soo sheegnay qaar ka midii inuu sabababa ilaa iqaaci nnaasi dadka inay ku ridaan fii amrin yaxtaajuuna fiihi ilayhi amar ay dadku u baahan yihiin dhexdooda inay ku ridaanoo ayaga loogu baahdo darteed inayba u sameeyaan maxay u sameynayaan arrin bay samaynayaan maqsadku waxa wax lagu baahda adiga ciriiri buu dadkii gelinaya waa dhibaya hadhow inta loo yimaado laa dhibkaan aan haysto naga qaad yacni maaragtay maciishadiibuu ku adkaynaya amnigiibuu ku dhibaya askar iyo balaayo ku dalbanayo dhibaya marka in loo baahdo la yihahdo warsaanaan haysato dhibaatadaanaan haysato in la yihahdo maqsadkeedu waxaan u abuuraya marka muxuu sidaa u samaynaya liyadarahum bidalika inuu u dhibaato geliya arintaasi ilaa rafci xaajaatihim ilayhi inay asaga danahooda usoo kor yeelaan oo inay u baahan yihiin ou muujiyo daraaddeed buu u yeelaya iyo wa duhuuri iftiqaarihim baahidooda muujintooda ay muujiyaan waxaa- waxtiyaajihim iyo baahidooda isku mid iftiya- iftiqaar ixtiyaaj kullu waa isku wada macno weeyaan ilayhi asagay u baahan yihiin wayatacaadamu bidalika marka arrintaas oo kolkaa isku weyneeyo oo wayatakabbaru bihim oo kolkaasna uu ku kibro si yani liyatacaadama bidalika wayatakabbara bihi oo marka arrinkaas ku kibro dadkana iskaga saramariyo weeyaan wahaadaa midkani laa yasluxu ilaa lilaahi waxdahu laa shariika lah alla mooye axad kale u soo bata arrintaanna ma leh axadka markuu addoommadiisa dhib u geysto ay ay doonayaan inuu baryo waa allah subxaana wa tacaala ina- inay baryaan oo alla doonayo waa allah arrintaas cid kaloo leh ma jiro markaasuu aayaddan uu noo keenaya uu leeyahay kamaa qaala tacaala sidau alla yidhi walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika faakhadnaahum bilba'saa'i waadaraa lacallahum yatad- lacallahum yatadarracuun walaqad arsalnaa waan dirnay rusul baan dirnay ilaa umamin ummada baan u dirnay oo min qablika adiga nebi maxamedo hortaada ahaa ummadihii kaa horreeyey ayaan u soo dirnay rusul baan u soo dirnay markaasay beeniyeen markay rususha beeniyeen baan fa akhadnaahum bilba'saa'i waadaraa xaaladdii dhib kale baaska iyo durka lahayd ayaan ku qabannay abaar iyo colaad iyo faqri iyo maarata cudur iyo waxbaa lagu ridaa maxaa loogu ridayaa lacallahum yatadaracuun inay ilaahay u tadarucaan likay yatadaracu inay rabbi u tadarucaan oo ilaahay dhibaatada naga qaad yihaahdaan macbuud inay leeyihiin inay muujiyaan waa arrin alle iska lahaa tiiba wuxuu rabaa kana khalqiga inta dulleeyo inay ayagu baryaan oo yidhaha saanaana haysateen naga qaad inay dhahaan marka waa mid ilaahay isla simayo wey oo alla allanimadiisa kula tartamaya wey aayaddaa fii suurati alancaam bay ku sugan tahay aayad kale fii suurati alacraaf wuxuu leeyahay wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ilaa akhadnaa ahlahaa bilba'saa'i waadaraa'i lacallahum yadaracuun wamaa arsalnaa min qa- fi- ma aanan dirin rasuul ma aan- wamaa arsalnaa ma aanan dirin fii qaryatin magaalo qaryo qur-aanka wuxuu isticmaalaa magaalooyinka waaweyn ayaa la yidhaahdaa magaalo oo caasimada ma aanan kusoo ma aanan ku soo dirin dhexdeeda min nebiyin nebi kama aanan soo dirin ilaa haddaan nebi ku soo dirno akhadnaa ahlahaa markii dadkii nabigaas beeniyeen ahalkeediiba waxaan ku qabannaa bilba'saa'i xaaladdii baaska lahayd iyo wadaraa'i xaaladdii dhibka lahayd ayaanu ku qabannaa dhib iyo abaar iyo waxbaa la tusaa iyo cudur maxaa sidaa loogu yeeli lacallahum yadaracuun lacallahum yatadaracuun inay ilaahay u khushuucaano rabbi baryaano si ilaahay uga qaada dhibaatadaasi wa fii bacdi alaathaari arrima aathaarta lasoo guuriyey qaarkeed waxaa ka mid ahaa ana allaha tacaala yabtali cabdahu bilbilaa'i bilbalaa'i liyasmaca tadaruc tadarucahu ana allaha alle tacaala sarreeye yabtali cabdahu addoonkiisa u imtixaana bilbalaa'i balaayooyin buu ku imtixaana dhibaato iyo masaa'ib baa qofka lagu imtixaana maxaa loogu imtixaanaa liyasmaca inuu maqlo allah tadarucahu qofkaasi khushuuciisa iyo ducadiisa inuu maqlo ilaahay sacbada u horsanayo allow dhibaatada balada iga qaad inuu leeyahay inuu maqlo darteed ayuu allah addoommadiisa u imtixaanaa buu leeyahay marka aharkaas waxa weeyaan dabaraani baa filawsad ku soo saaro waana ahar daciifa weeye waana mowquuf cala bni mascuudin radi allahu canhu cabdullahi bn mascuud buuna mowquuf ku yahay weeyaan وفي الآثار أيضا وحكى كسكنا آثار تكله إن العبد إذا دعا الله تعالى وهو يحبه قال الله تعالى يا جبريل لا تعجل لقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه wuxuu yidhi ina alcabda addoonka idaa daca allaha hadduu baryo allah tacaala alla sarreeye hadduu rabbigiisa baryo wa huwa addoonkuna yuxibuhu alla uu jecel yahay allah as axad jecel markuu ilaahay baryo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhaahdaa yaa jibriilu jibriilow laa tucajil liqadaa'i xaajatihi dantiisa inaad u guddo muraadkiisa ha ku degdegin ha ku degdegin inaad muraadkiisa hore uga samayso maxaa yeeley sababtu waa maxay fa inii uxibu waxaan jeclahay an asmaca tadarucahu inaan dhegaysto ducadiisa tadaruciisa khushuuciisa inaan dhegaystaan doonayaay ha degdegina u kaadi xoogaa ha du- ducada ha badiyo taas aahaartaasna aharkaas laftiisa tabraani fi lawsad uu ku soo saaraa can jaabirin radi allahu canhu waana ahar daciifa weeyaan isagana wey fahaadihi اlumuuru arrimahan aan soo sheegnay buu yidhi ibnu rajab waxaa weeye ascabu iyadaa midda ugu dhibka badana ee ugu adeyga badana wa akhtaru uguna khatarta badana waxayna ka dulmi badan tahay kana culays kana adeyg badan tahay min mujaradi dulmi dulmi keliya addoommada loo geysto tanaa ka dhib badan maxaa yeele waa mid ilaahay oo kula tartamayo subxaanahu wa tacaala qofkii macbuudkiisoo kula tartamaya wa adhaa wayna ka musiibo badan tahay wa amara wayna ka kharaar badan tahay weeyaan ayadaana ka kharaar badan oo aada uga musiibo badan min ashirki shirkiga ayay ka dhib badan tahay kana adag tahay kana musiibo badan tahay washirku acdamu dulmi cinda allah dulmigana shirkiguna waa dulmi ilaahay laga galo alla agtii kan ugu weynin ka badan waa shirkiga weeyaan washirku shirkigu acdamu dulmi dulmi kan ugu weynin ka badan weeye cinda allahi ilaahay agtiisa alla agtiisa dulmi la galo wax ugu weynin badan waa shirkiga weeye kanna waa kasii khatar badan yahay buu yidhi maxaa yeelay waa macbuudnimadiibuu sheeganayaaba maaha ilaahay inuu cid kale la wadaajiyey asagaaba macbuudnimadii kula tartamaya ilaahay ilahnimadiibuu kula tartamaya weyaan wa fi saxiixi yani saxiixu muslim weeyaan xadiidu abi saciid alkhudri wa xadiidu abi hurayra fi saxiixi saxiixu muslim waxaa ku sugnaa can الnabiy salى اllah alay wasalam nabigeenan laga wariyey qaala inuu yidhi yaquulu اllahu tacaala allah sareeye wuxuu yidhi alkibriyaau ridaa'i wاlcadamatu izaarii faman naazacanii fiihimaa cadabtuhu waa xadiidu اlqudsi weeyaan allah baa wuxuu leeyahay alkibriyaau weyninka oo kibriyaga la yidhaahdo ridaa'i aniga go-aygii weeyaan waalcadamatu weyninkana cadamadana wa isaarii aniga hoosguntigayga macwisteedii weeyaan macnaha anaa iskale waa kor iyo hoosba anaa alkibriya walcadam anaa iskalehba faman naasacanii fiihimaa ciddii aniga igula doodo oo kibirkii iyo maaragtay cadamadii ila sheega tahay labadaasi cadabtuhu qofkaas waan cadaabay weeyaan xadiidkaas waa xadiid saxiixa weeyaan marka alkibriyaau lilah walahu lkibriyaau fi اsamaawaati wاlard ilah baa iskale subxaana wa tacaala kibriyada iyo cadamada asaa iskaleh maskiin xunoo xaqiiraho daciifa inuu sheegto inuu khalqiga ka sareeyo oo kibriya ilaahay u sheegto addoommadii duleeyey si loogu baahdo waa arin khatar ah weeyaan wa kaana bacdu lmutaqadimiina dadkii horeeyey qaar ka midihii waxay ahaayeen ayaa mid ka mid ahaa wuxuu ahaa qaadiyan qaadi buu dadku kale xukumi jiray mansabka qadaha ayuu haystay fara'a markaasuu fii manaamihi fara'a wuxuu arkay fii manaamihi hurdadiisa wuxuu ku arkay kaana qaa'ilan yaquulu bihi yaquulu lahu axad oranayo riyadiibuu ku riyoonaya markaasaa riyadii wuxuu ku maqlay qof oranayo anta qaadin wallaahu qaadin anta adiga nin yahow qaadi baa tahay wallaahu allana qaadi wey qaadi wey yacni wuxuu arkay hadalkaasuu maqlay marka macnaha uu ka qaadanaya waxa waaye maadaama ilaahay qaadi yahay adigana inaad qaadi noqoto macnaha qof ilaahay la siman magacii alloo kala qaatay oo kale inaad noqotay ayuu dareemay durbadiiba fastayqada wuu soo baraarugay hurdadiiba ka soo kacay munsacijan isaga oo maxsuunaho murugaysan oo argagaxsan fasicaho argagaxsan ayuu soo kacay wa kharaja can ilqadaa'i wa taraka xukunkiina markaasuu faraha ka qaaday inuu qaadi noqdo maxaa yeelay fulaan waa qaadi marka la yidhaahdo allahna waa qaadi macnaheedu wuxuu ka fahmay mid alla lala simaayo oo kale inuu yahay markaasuu tawaaduc ilaahay u tawaaducayo inuu addoon yaho miskiin yaho oo muujinayo ayuu uga tegey qadihii yacni wakharaja can ilqadaa'i buu ka baxay wa tarakahu qadihiina waa uu ka tegey weeyaan dikru nahyi can an yudcaa axadu biqaadi lqudaati wa naxwihi halkan wuxuu sheegaya cunwaankan yacni in qofka lagu magacaabo qaadi lqudaat in la yidhaahdo qaaliyaasha qaaligoodii in la yidhaahdo kelimadaas in la reebay ayuu cunwaankan u qoray wa kaana aa'ifatu min alculamaa min alqudaati alwariciina wa kaana daa'ifatun koox baa waxay ahaayeen min alqudaati qaadiyaashii ka mid ahaa alwariciina ee waariciinta ahaye xalaal miiradka ahaaye waraca ahaa waxay ahaayeen yamnacuuna annaasa dadka kuwa ka reebo an yadcuuhum inay ugu yeeraan biqaadi lqudaati qaadi lqudaat in loogu yeero yacni kaasoo kale qaadiyaasha qaadigoodii in lasii yidhaahdo way diidi jireen lafdigaasi wey maxaa yeeley maxay u diidayaan fa ina hada alisma yushbihu magacan oo qaadi lqudaadka wuxuu shabahaya u ekaanaya malik lmuluuk oo kale u ekaanaya yacni boqorkii boqorada oo kale u ekaanaya kelimadaasna melikulmuluukna aladii dama nabiyu sala allahu calayh wasalam tasmiyata bihi waa midka oo nebi maxamed ceebeeyey in qofka lagu magacaabo oo nebiguna diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi weeyaan melikulmuluuk in la yidhaahdo ayuu maaragtay nabigeenna diiday markaasuu qaala nabiga yidhi laa maalika ila allah maalik ma jiro axad wa milkiyey allah mooye axad kaloo maaliga ma jiro melig ma jiro boqor allah baa boqora subxaanahu wa tacaala marka melikulmuluuk maadaamaba ay shabahday qaadi lqudaad way diidi jireen culammadii wariciinta ahaa markii qudaata dadka dhan oo gobollada iyo meel walba iyo degmooyinka joogaahi asaga qaadigii loogu soo noqonaya uu yahay qaadigooda kulli ay hoos imaanayeen uu yahay in qaadilqudaad lagu magacaabo bay diidi jireen hanagu magacaabin in dhihi jireen maxaa yeele magacaas melikulmuluuk buu shabahaa melikulmuluukna in la yidhaahdo nebi maxamedaa reebay xadiidkaas imaamu muslimna fii saxiixu ku soo saaraa imaamu albukhaarina isagoo mucallaqa oo calaa abu hurayra mucallaq ku ah ayuu soo saaraa weeyaan wuxuu kaloo waxuu leeyahay waxaakimu lxukaami xaakimu lxukaam in la yidhaahdana miluhu melikulmuluuki iyo qaadi lqudaadkii bay la mid tahay ow ashaddu ama waaba ka daran tahayba qaadi lqudaadki waaba kasii daran tahay yacni dadka maaragtay xukaamta madaxda ah xaakimkoodii madaxweyneyaasha madaxweynahoodii in lala baxo saasoo kale yacni kelimadaasna wayba ka daran tahay ama waa la mid buu oranaya wey talabu lmadxi min annaasi dadka in laga dalbo yacni ammaan in laga dalbo dadku inay ku ammaanaan inaad jeclaatid baabkaasoo noogu qoray meeshan sidaan horeyba usoo sheegnay tarjamooyinka iyo canaawiinta ibn rajab ma laha dadkii kitaabkan qoray ayaa inta badan sameeya canaawiinta weeyaan wa min hada albaabi aydan arintan baabkan hadda aan ku jirno waxaaba ka mid ah an yuxiba qofka inuu jecla an yuxiba inuu jeclaado du sharafi kii madaxtinimada u saaxiibkaa walwilaayati wilaayadii oo madaxtinimada haystay inuu jeclaado an yuxmada calaa afcaalihi ficilka uu sameeyo waxyaalaha uu samaynayo in lagu mahadiyo hebel waa mahadsan tahay in la yidhaahdo wa yuthnaa calayhi in lagu ammaano bihaa afcaashaas uu sameeyey wax fiican buu samaynaya wax fiican in lagu ammaano maqsadkiisa waxaa weeye in lagu ammaano oo maarata lagu mahadiyo ayuu raadinaya wa yatluba min min annaasi weliba dadka uu ka dalbo daalika arrinta uu ka dalbo oo yidhaahdo ha laygu ammaano hana laygu mahadiyo anaa waxaan idiin sameeyee aniga igu mahadiya ama aniga i ammaana inuu yidhaahdo wayatasababu ilaa dalika man laa yujiibu man laa yujiibuhu wayatasababu ilaa adaa man laa yujiibu man laa yujiibuhu ilayhi wayatasababu fiiba meesha dhigaa laakiin ilaa baa ka fiican wayatasababu waxaa wuxuu sabab u noqonayaa oo markaas sabab oo u noqdo ilaa adaa man qof dhibkii ou dhibo lam man ilaa adaa man qof dhibkii ou dhibo laa yujiibuhu ilayhi arrinkaas aanan u ajiibinoo aanan ku mahadinin ama aanan ammaanin markii aanan ammaanin oo ficilkan uu sameeyey aan ku ammaanin ama aanan ku mahadinoo dhihin waa wax wanaagsan baad noo samaysay aanan oranin inuu cadaabo ina marka taasna gaarsiiso waryaa maxaa ii ammaani la-dahay oo ammaantayda u samayn la-da inuu dhib u geysto oo qofka ku dhibo ayaaba la arkaa buu sababa warubama kaana dalika alficlu ficilkaas inuuba noqdabaa la arkaa uu sameeye falkaasi ila dami dembigii ila dami caydii la caayo iyo ceebayntii aqrabu mid dhowaansho badan inuu yahay ila almadxi minhu ammaanta inuu uga dhowaansho badan yahay in la ammaano u dhowaan badan yahay in la caayo ayaa u dhowaansho badanoo in la ammaano uga dhowaansho badan uga yahay warubama adhara amran xisiy xasanan warubama waxaa la arkaa adhara inuu muujiyo dadka u muujiyo amran xasanan arin wanaagsan inuu u muujiyo fi daahiri xagga daahirka wanaag u eg inuu dadka u muujiyo laakiin wa axaba almadxa calayhi amarkaas wanaagsan uu sameeyena uu jeclaado in lagu ammaano wa qasada bihi uuna amarkaas uu sameeyey oo ula qasdo fi lbaatina xagga qalbigana sharan uula jeedo waxbuu samaynayaa dadka daahir u arkayaan laakiin waa shay ummaddii dhibayso dhib u geynaya shar buu qalbigiisa inuu ummadda ku dhibo ayuu rabaa wa qasada uuna u qasdo markaasi tamwiiha daalika arintaas yacni moodsiinteedii ou moodsiiyo iyo wa tarwiijahu qurxintiisa ou qurxiyo cala alkhalqi u qurxiyo shay shar ohuu rabo inuu ummadda ku fuliyo ayuu wuxuu samaynayaa yacni shay xasanuu daahirka ka dhigaya wuxuuna rabaa dadka inuu u qurxiyo waxaan waana wax shar ou ula qasday inuu ummadda ku dhibo tamwiiha waxaa la yidhaahdaa waxaa la yihahda ikhfaau lwaaqici alficliy ficilka yani shayga waaqic oo dhabta ah qarintiisoo la qariyo iyo waxaa la yidhaahdaa wa idhaaru maa laa qiimata lahu iyo waxaanan qiimo lahaynoo dadka loo muujiyo wixii xaqiiqadii baad qarinaysaa waxaan jirin oo aan qiimo lahaynna dadkii baad u muujinaysaa si ay ugu dhacaan darteed baana sidaa u samaynaysaa weya wa haadaa midkani yadkhulu fii qowlihi tacaala alla hadalkiisii ayuu soo gelayaa uu yidhi fii suurati aali cimraan laa taxsabanna aladiina yafraxuuna bimaa aatow wayuxibuuna an yaxmaduu bimaa lam yafcaluu falaa taxsabanahum bimafaasati min alcadaab walahum cadaabun aliim laa taxsabanna ha malaynin oo ha u malaynin aladiina kuwii yafraxuuna ku farxayo bimaa atow yani bimaa atow waxay la yimaadeen yani waxay sameeyeen oy la yimaadeen ku farxayo kaasi ku farxaan wayuxibuuna weli waxay jecel yihiin an yuxmaduu in la ammaano bimaa lam yafcaluu bihi waxayna samaynin in lagu ammaano wuxuusan samaynin in lagu ammaano bay doonayeen kuwaasoo kale ha u malaynin falaa taxsabanahum ha u malaynin oo ha u malaynin kuwaasi bimafaasati min alcadaab cadaabka ilaahay kuwa ka badbaado oo ka fogaado ka nabadgalahay inay yihiin marna ha u malaynin walahum cadaabun aliim cadaab xanuun badanna oo mulima ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin weeyaan fa ina haadihi alaaya aayaddan aan soo sheegnay ee hadda fii suurati aali cimraan ku jirtaa inamaa nasalad way soo degtay fii man haadihi sifaatuhu axadka ay sifaatkiisa tilmaamihiisu kanoo kale ay noqdaan ayay aayaddaasi kusoo degtay weeyaan wa hada alqasdu acnii alaba almadxi min alkhalqi wa maxabatah waxaan u jeedaa alaba almadxi qasadka waxaa weeye waa ammaan jacaylkeeda la jeclaado faan madxi ammaan lagu ammaano khalqigu ay ku ammaanaan iyo maxabatahu jacaylkiisa la jeclaado doonis la doono in dadku ku ammaanaan oo ku faaniyaan ama ay ku jeclaadaan qasadkaasi buu leeyahay iyo walcuquubata calaa tarkihi iyo in ciddii ku ammaani weydo ama ku jeclaan weyda la ciqaabo oo ciqaabtaa la geeyo qofka u ciqaaba ahi laa yusluxu ilaa lilahi waxdahu laa shariika lah cidaan alla ahayn uma suuroodo uma suubato allah iskale maxaa yeele ilaahay madxiga isagaa iska leh qofka hadduu rabbi uusan jeclayn shaydaan buu jecel yahay ma arkaysaa ilaahayna waa u caroodaa waa u ciqaabaa hadduu maxabadiisa ka tago ama madxigii ammaantii alla uu ka tagaahi qofka ilaahay wuu ciqaabaa marka ilaahay baad isla simi adigana markay ciddii maxabadaada jacaylkaada ka tagto ama ku ammaani weydo markaad cuquubo aad samayso yani aada ciqaabto waa shay ilaahay qof la tartamayo ilaahnimadiisii kula tartamaya baad noqoni wey laa yasluxu uma suubado arinkaas ilaa lilaahi alla mooye waxdahu keligii laa shariika lahu wadaagsana aanan lahayn wa min hunaa halkan markii la joogo kaana a'imat lhudaa dadkii a'immadii hanuunka waxay ahaayeen yanhowna kuwa reebo can xamdihim ammaantooda iyo maaragtay maxaa la mahadintooda ayay ka reebi jireen dadka can calaa acmaalihim lagu ammaano dadkii saalixiinta ahaaye war wanaagsana a'imat lhudaa camal fiican markay sameeyaan in lagu ammaano ma ayan jeclaan jireen weeyaan wamaa yasduru minhum wixii ayaga xaggooda kasoo fulo min alixsaani ila alkhalqi wanaag ay khalqiga u samaynayaan oo khalqiga u sameeyeen in lagu ammaano yani shay ayaga ka soo fulay oo wanaagay khalqiga u galeen in lagu ammaano kuwa reebe bay ahaan jireen wa ya'muruuna waxay fari jireen biidaafati alxamdi calaa daalika ficilkaa ay sameeyeen afcaasha ay sameeyeen ee ixsaanka iyo wanaagga ihi in loo idaafeeyo loo tiiriyo lilaahi waxdahu ay ila allahi waxdahu laa shariika lah alla keliya in loo tiiriyo ammaanta iyo wanaagga inuu ilaahay yeesho subxaanahu wa tacaala asaga inaan la aaminin ammaanin ayay jeclaan jireen maxaa yeelay fa ina anicama kullahaa minhu nicmooyinka dhammaanteed min allahi bay ka ahaadeen weeyaan nicmadan ixsaanka adiga aad samaynayso waxaad wanaagga aad samaysay yacni maaragtay camalkan wanaagsan oo dadka u qabatay ixsaanka aad samayso waa nicmo ilaahay xaggiisa ka timid weeyaan adiga waxaa leedahay ma aha weeyaan dikru kalaami cumar bn khaaab وكان عمر عمر بن عبد العزيز ذكر كلام عمر بن عبد العزيز وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله عمر بن عبد العزيز وحو أها شديد العناية بذلك أرنتاس مد آد أغمر قوضه أيو أهانجري معناها عمر بن عبد العزيز نوات قرن إنسان وحو خليفة خلفة وحكم دها بني أمية وانا عادل بوأها عادل بوأها ري بني أمية أيو كم دها عادل بونا أها أنت muddada labada sano iyo waxa lamidkaa uu haystay cadaalad badan buu dadka u muujiyey weeyaan dulmigii ummadda lagu samayn jiro ka qabtay weeyaan reer bani umaye ay samayn jireen khulafadoodii ayuu wax badan ilaaliyey markaasuu dadka diinta ku soo celiyey weeyaan marka ninkaasi wuxuu ahaa shadiid alcinaayati bidaalika wanaaggaas uu sameeyo madaalimta uu soo celiyo in lagu ammaano ma jeclaan jirin aada uga murugoon jiray in sidaas lagu yidhaahdo wa kataba maratan mar ayuu wuxuu qoray ilaa ahli lmawsimi xajka dadkii tagayay mawsim alxaj dadka aadayey ayuu wuxuu u qoray kitaaban risaalo ayuu u diray buug kitaab buu qoray warqad buu u diray yuqra'u calayhim dadka lagu dul akhrinayo risaalo dadka lagu dul akhrinayo ayuu qoray ila maadaama amiirkii muslimiinta khaliifatulmuslimiin uu yahay ayuu warqadda inta diray buu ru'asadii madaxdii yacni u dhiibay ee maarata xajka maamulkeeda haysay ayuu u dhiibay si dadka loogu akhriyo dadka masaakiinta ah dadka soo xajiya xujaajta lagu dul akhriyo wa fiihi kitaabkaas ou qoray warqadaas ou diray waxaa dhexdiisa ku sugnaa almru bilixsaani ilayhim khalqiga in ixsaan loo sameeyo wanaag in dadka loo sameeyo xujaajta ah wa isaalati almadaalimi dulmigiina in laga zuuliyo allatii kaanat calayhim madaalimta gobolada ay ku haystaan meel walba nu ilaa xajka meel walbaa laga imaanaya magaalooyin badan iyo dalal badan baa laga imaanaya madaalimtii dadkii la dulmiyena yacni in la zuuliyo dulmigii ayuu maaragtay arintaas uu farayay weeyaan allatii kaanat calayhim wa fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa buuggaa ou qoray risaalada ou diray ee lagu dul akhrinaya dadka mawsim alxaj jooga waxaa dhexdiisa ku sugnaa walaa taxmaduu calaa daalika kullihi ila allah ficilkaas khayrka aan amray oo wanaaggaas isaalat lmadaalimka aan sameeyey iyo ixsaanka dadka loo sameeyahay ha ku ammaanina ragga ay sameeyaanna axadka madaxdu ay sameeyaan walaa taxmaduu ha ku mahadinina calaa daalika arinkaasi kullahu dhammaantii ila allaha subxaanahu wa tacaala alla mooye axad kale ha ku ammaanina maxaa yeelay fainahu low wakalanii ilaa nafsii kuntu ka hayri yani waxa weeye fainahu low wakalanii allah haddii ou ii wakiilan lahaa arrinku waxa weeye hadduu rabbi ii wakiilan lahaa ilaa nafsii naftayda oo aniga la ii dayn lahaa in ilaahayna uu iiga bixi lahaa arrintaasi waxaan kuntu waxaan ahaan lahaa ka hayri yani ka hayri min adalama dadka daalimiintahoo kalean kala mid noqon lahaa dadkaasaan la mid noqon lahaa oo dadka madaxda jabaabirada ah ayaan ka mid noqon lahaa laakiin ilaahay naftayda ima wakiilanine allah iigu kaalmeynaya inaan dadka ixsaan iyo wanaag u sameeyo yaana dadkana lagu ammaanin buu leeyahy waxikaayatuhu maca almar'ati alatii طalabat minhu an yufrada libanaatiha alyataama mashhuuratun waxikaayatuhu khabarkiisii iyo maarata warkiisii maca almar'ati haweentii allatii haweentii طalabat minhu ka doontay an yufrada libanaatiha gabdhaheedii alyataama agoonta ahaa agoommada ahaa in wax loo qadaro baytulmaalka wax laga siiyaahi mashhuuratun qadiyadaas xikaayadaas qadiya mashhuura weyaan wuxuu ka xikaayoonaya qisadan oo ah yani haweeney afar gabdhood lahayd ayaa cumar bn cabdilcasiis markuu mada khaliifada u ahaa ayay u tagtay markaasay tiri ilmahan agoon wey afar gabdhoodoo agoon baan haystaa afarta agoontaa siduu noo keeni doono shiikhaba waxaan rabaa baytulmaalka in wax looga qoro markaasuu laba gabdhood ka mid a afartii iyou baytulmaalka wax uga qoray oo bankiga muslimiinta in xoolo laga siiyo ayuu u qoray markaasay haddana soo dalabtay mid kale markaasuu mid saddexaad hal gabaroo gabadhii saddexaad ba ugu daray labadii hore markuu u qoray alxamdu lilah bay tiri ilaahay bay ammaantay alxamdu lilahay tiri gabadha markuu ugu daray ay asagoo ku shukrisay ay tiri maaragtay ammaantay isagiiba shukri u celisay markaasuu marka tii afraad ka joojiyey wuxuu yidhi markii hore labada gabdhood baad yacni maaragtay aans aan u baytulmaalka ugu sameeyey wax ilaahay baad ku mahadisay laanna ilaahay baa arrintan iska lahaa markaasaan waxaan kuugu daray gabadhaan kale markaasaan aniga ugu shukrisay marka aniga arrintaa ma lihiye waxaad yeeshaa buu yidhi saddexdaan gabdhood xoolahay heleen gabadha afraad waxa ka siiyeen hadalkaasuu le anu wax dambe ugu dari maayo sianna haddaan maanta wax kugu siiyo marka aniga ammaanta mid afar haddaan ku daro macnaheedu waxaa noqonaya dadka markay dadka ammaanaan wax bixiyo oo la sheeg sheego ayaan ka mid noqonayaa taasuu diidaya wey marka wuxuu yihi xikaayatu maca almar'ati alatii طalabat minhu an yufrada libanaatiha alyataama mashhuuratun maxay tahay fainahaa kaanat waxay ahayd gabadhaasi kaanat lahaa waxaa u ahayd arbacu banaatin afar gabdhood bay lahayd fafarada linayni minhuna laba gabdhood oo ka mida gabdhaha afarta ah ayuu baytulmaalka wax uga qoray wa hiya taxmad llaha ayada ilaahay ku mahadinayso markii loo qoray tiri alxamdu lilah bay tiri uma farada athaalita tii saddexaad buu haddana u qoray markaas wuxuu ka sugaayay inay alxamdulilah tiraahdo markaasay fashakaratu isagoo ku shukrisay ay tiri shukran jazaaka allahu khayran ku tiri fa qaala markaas wuxuu ku yidhi inamaa kunaa nafridu lahunna labadaas gabdho saddexdaa gabdhood waxaan ugu farad yeelnan u samaynay xayثu kunti tuuliina alxamda ahlahu markaad ahayd qof la xiriiriso ammaanta iyo mahadinta ahalka iska lahaa oo allah ah axadka iska lahaa oo allah ahaa markaad rabbi ku mahadisay ayaan kuu siinay buu yidhi fa muri haaulaai اhalaai saddexdan gabdhood waxaad amartaa yuwaasiina araabica midda afraad inay ayaga xoolahooda wax ka siiyaan amar sidaas buu ku yidhi aw kamaa qaala radia allahu canhu maxaa yeelay waxay leeyihiin wuxuu yidhi liannanii akhaafu in faradtu laha gabadhan afraad haddii aan u qoro oo baytulmaalka wax uga qoraahi waxaan ka baqayaa an adkhula fi ladiina yucطuuna liyudkaruu wayunu calayhim inaan ka mid noqdo oon galo dadka markay wax bixiyaan u bixiyo in la ammaano oo maarata la sheeg sheego daraaddeed inaan ka mid noqdaan diidanahay buu yidhi araada wuxuu ula jeedaa buu yidhi hadalkaasuu sii fasiray hadalka cumar ibn cabdilcasiis ayuu ibn rajab sii caddaynaya araada wuxuu ula jeedaa an yucrafa in la garto ana dalwalaayaati ana dalwilaayaati dadka madaxda u saaxiibka ahi inamaa huwa qofkaas inuu uu yahay muntasabun mid la oogay oo la joojiyey maxaa loo joojiyey litanfiidi amri اllaahi wa amri اlcibaadi yacni amarka alla fulintiisa iyo wa amri اlcibaadi addoommada oo la faro bidaacatihi alla daacadiisa la amro tacaala alla sareeye yacni inay dadku gartaan madaxdan maxaa madax looga dhigaa oo madax mas-uuliyadda loogu dhiibaa inay amarka ilaahay fuliyaan addoommada ilaahayna daacada ilaahay ay ku amraan alla inay adeecaan inay amraan wa huwa maca daalika isagoo markaasna qofka uu yahay khaa'ifun min ataqsiiri gaboodfal inuu ku gaboodfalo ka gaabiyo mid ka cabsanayo fii xuquuqi اllaahi tacaala ayda xaqa alleh oo addoommadiisa ku leeyahay asagoo weliba ka baqaayo yacni inuu maaragtay khaa'if ah inuu arintaasi gartaan dadku ay gartaan daraaddeed buu sidaa ula jeedaa weeyaan lanna qofkan madaxda laga dhigay waxa weeyaan xoolaha uu dadka siinayo yacni maaragtay waxa weeyaan waxu asagu shaqaystay ma aha waa dadkii shacabka xoolahoodii weeyaan ummaddaas ummaddaas raciyada xoolahoodii weeyaan inuu insaaf u kala sameeyo ayaga kala celiyo oo ka daalimkaa ka madluumka uga gargaaro oo midka faqiirkahoo maskiinka u waxtaro inuu khayr iyo wanaag u sameeyo baa la rabaaye ma aha inuu madaxtinimadii ku adoonsado sida hadda caalamka ka jirtoo kale ninkii madax noqdo wuxuu u haystaa shacabka inay addoommadiisi yihiin oo sow doono ugu takrifalo markaasuu yihi falmuxibuuna lilaahi dadka rabbi jecel haayatu maqsadihim muraadkooda meesha yoolkeeda ah waxaa weeye min alkhalqi dadka ay ka yeeshaan danta iyo muraadka ay ay qasadka ay ka leeyihiin haayadiisa waxaa weeyaan an yuxibuu inay jeclaadaan inay jeclaysiiyaan an yuxibu llaha dadku inay alla jeclaadaan yacni dadka muxibiinta madaxda ilaahay jecel maqsadkooda meesha ugu sarraysa waxa weeyaan maadaama litanfiidi amri illaahi loo keenay inay dadku alla jeclaadaan ayay maqsadkoodu yahay wey wa yutiicuuhu alle ay ateecaan wa yufriduuhu oo ay u kala yeelaan bilcubuudiyati cibaadadii iyo walilahiyati ilaahnimadii macbuudnimadiisa keligii ay cibaadada u maraxtiraan fa kayfa yusaaximuunahu sideebay marka ula ugula tartamaan oo ciriiri u geliyaan ula sheegtaan fii shayin min daalika shay arinkaa ka mida seebay ula sheegan karaan musaaxamo ugu samayn karaan allah kula cirbin karaanoo kula tartami karaan weyaan ma dhacayso wey fa huwa midkaa muxibiga ilaahay jecel laa yuriidu ma doonayo min alkhalqi dadka kama doonayo khalqigii jazaan walaa shukuura abaalmarin iyo inay ku shukriyaan kama doonayaan wainamaa yarjuuna waxay rajaynayaan wainamaa yarjuu wuxuu rajaynayaa hawaaba camalihi camalkiisa hawaabtiisii ayuu ka rajaynayaa min allahi alla ayuu ka rajaynayaa kama qaala taala kama qaala allahu tacala siduu alla yihi maa kaana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquulu linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illah walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucalimuuna alkitaba wama kuntum tadrusuun walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata walnabiyiina arbaaba an ya'murakum bilkufri bacda id antum muslimuun maa kaana libasharin qofna uma ahaanin bimacnaa laa yenbagii walaa yasixu wey wax suuragala ma aha an yu'tiyahu llahu alkitaaba inuu alla siiyo qof bashara kitaab uu siiyo walxukma xikmo uu siiyo oo sunnadii ah wanubuwata nebinimona uu siiyo kitaab iyo nebinimo iyo xikmadii oo sunnadii laiskugu daro uma yaquulu linnaasi dadka uu ku yidhaahdo marka intaa la sameeyo kunuu ahaada cibaadan lii addoommo aniga ii sugnaaday min duuni illaahi alla sokadiisa kaale aniga addoommo ii noqdo inuu yidhaahda suuragal ma aha qofka mu'miniinta ahe ambiyada ilaahay rususha ma odhanayaan walaakiinse waxay ahaayeen kaanuu waxay dhihi jireen kaanuu yaquuluun kuwa yidhaahday ahaayeen weeyaan kunuu rabbaaniyiina dad yahow dad rabbaaniyiinoo rabbi ateeca noqda bimaa kuntum ahaanshihiinni ta- tucallimuuna alkitaaba kitaabka aad baran aad dadka baraysaan wa bimaa kuntum tadrusuun iyo wixii aad darsaysaan sababteeda rabbaaniyiin ku noqda walaa yamurakum idin amri maayo an tattakhiduu lmalaa'ikata malaa'igtii inaad ka yeelataan wanabiyiina nebiyaashii aad ka yeelataan arbaaban rabbiyaalo aad ka yeelataan kuwa rabbiyaalo adinka alla ka soka aad du- aad macbuud ka dhigataan idinma amraan ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun ayamurukum wuxuu idin farayaa yani bilkufri gaalnimamo idin farayaa nabigaas ilaahay kitaabka iyo owsiya hadduu yidhaahdo kaalay aniga addoome ii noqda ilaahay sokadiisa malaa'igtii ay yidhaahdaan yani miyay odhanaya kufri miyay idin farayaan bacdi id antum muslimuun markaad muslimiin noqoteen dabadeed miyay idin farayaan weeyaan wa qaala sala allahu calayh waali wasalam nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tutruunii kamaa adrat nasaara almasiixa bna maryam laa tutruunii aniga ammaantayda ha ku xadgudbinina itraaga waxaa la yidhaahdaa wa almubaalagatu fi lmadxi baa la yidhahda ammaanta lagu xeeldheeraado weeyaan kamaa adrat nasaara nasaaro siday ugu xadgudubtay ugu xeeldheeraatay ammaantii almasiixa bna maryama masiixii ina maryam ahaa nabiyulaahi ciise ay ammaantayoo rabbinimo ay gaarsiisay ilaahnimo ay gaarsiiso inay ilaah ay gaarsiiyeen inamaa ana cabdun baan ahay aniga addoon baan ahay faquuluu waxaad tidhahdaan cabdullaahi wa rasuuluhu dhaha addoonkii alle iyo rasuulkiisii weeye sidaa idhaahda xadiidkaas imaam الbukhaarي fii saxiixu kusoo saara xadiidu cumar bn khadaab radi allahu canhu subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atuubu ilayk